shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa wajahaya mawjado murugo ah ugu yaraan kow iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay ee bisha ramadaan kadib markii ay cirka isku shareereen dilalka naxdinta leh iyo muuqaallo cabsi gelin ah oo lasoo dhigayo baraha bulshada ee internetka rag bustoolada wata oo ku sugan xaafadaha magaalada muqdisho ayaa habeenii maalin degmooyinka gobolka banaadir ku dila dad isugu jira ciidan shaqaale dowladeed iyo dad shacab ah waxaana heerkii ugu sarreeya gaaray cabashada iyo qayladha'aanta shacabka taas oo ku aadan in aan la dhayalsan musiibada ka taagan gobolka banaadir tirada rasmiga ah dadka lagu dilay magaalada muqdisho si sax ah looma hayo waxayna hay-adaha ammaanka ku sheegayaan in toddobaatan qof lagu dilay magaalada muqdisho halka dadka shacabka ahna ay intaasi ka badanayaan tirada dadka ku dhintay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho soddonkii maalmood ee ugu dambeeyey dilalka ka dhacaya magaalada muqdisho oo inta badan ay sheegteen al-shabaab iyo daacish ayaa waxaa lagu soo bandhigay muuqaallo iyo sawiro dad la tooganayo baraha bulshada waxayna taas murugo aan go-in ku noqotay kumanaan dada oo ay muuqaaladaasi gaareen hadalhayn amni darro iyo jawi cabsi ah oo ka jira magaalada muqdisho maalmaha ramadaanka ayaa sidoo kale kiciya dareenka malaayiin deegaansanaya caasimadda soomaaliya ee muqdisho oo rajabeel dhinaca amniga ku jirta ammaandarada ka jirta magaalada muqdisho ayaa ku qasabta inay aamusaan mas-uuliyiinta dowladda iyo madaxda hay-adaha amniga inta badan kama jawaabaan taleefanadooda halka qaar yar oo ka mid ana ay kuu sheegayaan inaysan haynin xaalad ay ka hadlaan sidoo kale shacabka ku nool magaalada muqdisho ayaa ka gaabsay inay warbaahinta mariyaan cabashadooda iyo walaaca ay qabaan qof magaciisa ka gaabsay sababo dhinaca amniga kana mida dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa madaxda dowladda iyo hay-adaha ammaanka ku dhaliilay inay ku fashilmeen wax ka qabashada dadka dilalka geysanaya ee ku nool magaalada muqdisho
markii aan fiiriyey qaabka wax u jiraan oo aan qiimeeyo waxay u muuqataa wax ammaan la yidhaahdo inuusan caasimada maanta ka jirin dad fara badanna lagu dilay wax mas-uuliyaddooda qaadayana aysan muuqan taas waxay caddeyn u tahay marka iyagu inay maanta ka hadlooyaan shir ammaanka looga hadlaayo waxa maanta muqdisho ka jiraan dadka deegaanku ay u muuqdaan dhibka xamar maanta yaalla iyo geerida taalla iyo dhibka yaallahay iyo ammaanaan ka hadlaynaada meesha ay maraysa maanta marka aad isu fiiriso waa waxaan marnaba aan qalbiga biniaadanka kusoo dhicin shaqana aan isku lahayn baa caddeyn u tahay taasu intii aaminsan intii ku saabsanayd ammaankao dhan inay fashilmeen golihii fulintoo dhan inuu fashilmay taliyaasha ciidankao dhan inay fashilmeen dadkii ammaan ku shaqa lahayd inay wada fashilmeen haddana aan cid mas-uuliyaddaa qaadaysa aysan muuqan
sheekh axmed sheekh maxamed buraale oo ah xildhibaan hore oo ka tirsan baarlamaanka baarlamaanka soomaaliya ayaa tilmaamay in ay tahay wax aan la aqbali karin xaaladda ka jirta soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay ku oo ay ka howlgalaan maamulada degmooyinka saldhigyada booliiska iyo ciidamada nabad sugidda sidoo kale gobolka banaadir ay ku sugan yihiin ciidamo kale oo dheeraad oo amniga qaabilsan
bal ummadan muslimka ma aayadda ilaahay ma fiiriyaan miya ma ilaahay sooma xasuustaan miya ilaahay ma xasuustaan miya ma xisaabtamaan miya nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu wazinuu anfusakum qabla an tuusanu wallaahi bilaahi tallahi waa yaabanahay ani waxaan la yaabanahay arrimaha muddooyinkan dambe een xamar la sheegaayo oo afar iyo labaatan saa ummadda la yska dhamaynaya arrintaasaan aad ulufajacabsanahay oo la yaabanahay marka dowladdan waxaan u jeedinayaa baak waa joogaan maamul degmaa jiro maamulka gobolka banaadir joogo boliiskii saldhigyadiisa ee dhammaanba degmo walba ka furan meel walba ciidankii waa taagan yihiin laakiin ayagoo joogo maalin walba in shacabka la dhameeyo aad bay noo xanuunjiyan dowladda waxaan ka codsanaynaa arrimaha noocaasa inay boodka ka saarto
ciidamada ammaanka soomaaliya ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa wada dadaallo ay wax uga qabanayaan ammaandarada ka jirta gobolka banaadir waxayna arrimahaasi si u xalliyaan darteed ay u xireen wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka welina kumay guulaysan inay qabtaan ama ay ka daba tagaan dalka dilalka geysanaya ee ku nool magaalada muqdisho si loo xaliyo dhiigga ku daadanaya magaalada muqdisho loogana hortago walwalka iyo walaaca ay qabaan carruur iyo ciroole waa maxay waxaa la gudboon dadka ku nool gobolka banaadir
shacabku waxaan u malaynayaa ciidamadii madaniga la oran jiray in dib loo soo nooleyn karo si kale male jid kale ma jiro dadku ma ogtahay dadku qabaligii hore oo maarata dagaaladii sukeeye laguma celin karo laakiin qaar madaniga dadkii si madaniga inta loo abaabulo naftooda ganacsatadooda dadkooda madaxdooda iyagoo dhan ay is ilaaliyaan oo xoog iyo cudud ay geliyaan naftooda siday ku ilaalin lahaayeen way jidka ugu macquulsanaan is leeyahay oo hadda maaragtay wax lagu samayn karo waxaan ugu baaqayaa inay maaragtaya ay fiiriyaan dadkaa dhimanayo oo dadkoodii ah iyaguna ay maaragtay iska hurdaan dadkuna uu iska dhammaanayo cid maanta mas-uuliyaddaa qaadayso oo ka hoos qaadaysan aysan jirin inay ogaadaan midnimo guud oo magaalo oo caasimadeedna loo baahan yahay midnimo umadeedna loo baahan yahay dadku sidiisa in been loo sheego maarata waxa ka fiican runtaa ka fiican an waxaan aaminsanahay qofkii bil fulin kara qaraxna wuu samayn karaa dadkana inta inta been lagu hurdisiin laha waxaa dhaantay runta loo sheego
dhinaca kale ciidamada ammaanka ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey la sheegay inay ku guulaysteen xakameynta qaraxyada iyo weeraradii hubeysnaa ee ka dhici jira gobolka banaadir inkastoo ay weli taagan tahay cabsi laga qabo weerar ka dhaca muqdisho ama meelo kale waxaa jirta magaalo ku taalla koonfurta soomaaliya oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu nugul qaraxyada dilalka iyo weerarada al-shabaab laakiin bulooyinkii ugu dambeeye laga dareemayay soo kabasho xoog le oo dhinaca amniga kadib markii ay howlgalkooda xoojiyeen ciidamada amniga soomaaliya magaaladaas waxay ku taallaa gobolka baay waana xarunta gobolka ee baydhabo oo bishan ramadaan iyo maalmihii ka soo horreeyay aan wax dila ka dhicin sidoo kalena aysan ka dhicin weeraro hubaysan kadib markii laga howlgeliyey ciidan dharcad ah oo taagan suuqyada busteejooyinka masaajidyada maqaayadaha hoteelada iyo meelaha kale oo shacabku ay ku kulmaan waxaana sidoo kale ciidankaas kaabaya ciidamo kale oo nabad sugidda shirka golaha amniga qaranka ee ka socday magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa xalal ku soo dhammaaday magaaladaas iyadoo weeraro lagu diray xildhibaano ciidan iyo shacab ayna ka sii horreeyeen murugo kale oo ay wajahayaan dad kale oo soomaaliyeed oo dadkoodii la dilay